maamul goboleedka hirshabelle ayaa war qoraal ah uu ka soo saaray shirka wadatashiga qaran ee lagu wado in maanta uu ka furmo magaalada muqdisho ku sheegay inaan lagala tashan wixii ka soo baxana aanay khuuseynin xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne war qoraal ah oo uu soo saaray maamul goboleedka hirshabelle ayaa waxaa lagu caddeeyey inaysan qayb ka ahayn shirka golaha wadatashiga qaran ee dhowaan uu ku casumay ra-iisul wasaare rooble madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir war ka soo baxay madaxtooyada hirshabelle ayaa waxaa lagu shaaciyey sababta uu maamulka hirshabelle shirka u qaadacay ay tahay inaanan lagala tashan maamulka hirshabelle ayaa sidoo kale sheegay in wixii kasoo baxa shirka madasha qaran aysan quseen hirshabelle ayna dhowri doonaan heshiiska toddoba iyo tobankii sebtembar iyo kii toddoba iyo labaatankii mey lagu saxiixay magaalada muqdisho go-aanka maamulka hirshabelle kasoo baxay ayaa waxa uu kusoo aaday xili madaxweynaha maamulkaasi cali guudlaawe uu safar dalka dibadiisa ku maqan yahay wasiiru dowlaha madaxtooyada hirshabelle cabdulaahi maxamed cadow ayaa v o a uga waramay dulucda go-aanka hirshabelle iyo waxa xiligan kusoo beegay soomaaliya in muddaha ayaa hadda qabanqaabo inay doorasho waddankan ka dhacday ay ku jirtay kasoo bilow shirkii dhuusamareeb one two three four xamar la isugu yimid ugu dambeenna shirkii seventeen september two thousand twenty lagu heshiy inuu waddanka doorasho galo laisku soo dhowaaday kadibna baydhabo laisugu tegey wixii ka dambeeyena xamar laisugu yimid toddobiyo labaatankii mey waxaan leenaha anugu hirshabelle dowlad goboleedka hirshabelle way ka midaysan tahay arrinkaasi waxaana ka codsanaynaa dowlad goboleedyada kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah inay ayagunu sidii hirshabelle mowqifka ay gaartay inay ayaguna la gaaraan waa codsi go-aamadaas lagu gaaray toddoba-iyo sebtembarka waxaa beys u ahaa in deegaan doorashadu ay noqoto laba magaalo labadaas magaalona ay noqoto in la ballaariyo ergooyinkana boqol ay noqdaan soo musuq maasuqii u yaraado kalsoonina ay helaan deegaan doorashada laba degmo ama laba deegaan doorasho inay dhacdo si at least tii lix iyo tobanka mid ka wanaagsan aan u helno xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne